asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eebba idmahayo aan dhinacyada badan tusaalayaasha kaga samayno waxaa jirta waxaa la yidhi xubinteenna maanta waxaynan leedahay waxaa la yidhi waxaa jirta saddex ilmo gaalle ah waxaa jirta saddex ilmo gaalle ah saddex ilmo gaalle ah a jirta ilmo gaalle gaalle marka lagu leeyahay macnaha calaamada gaal bay meel kale leeyihiin saddexda ilmo gaalluhu waa kuwe arag ku gaalle waa arag ku gaalle waa kow aqli ku gaalle waa labo waa uur ku gaalle waa saddex saddexdaasaa jirta xubintu waxayna leedahay waxaa jira saddex ilmo gaalle ah saddex ilmo gaalle ah haye midka koowaad curadka koowaad ee ilmo gaallahaas waxaa weeye waa arag ku gaalle waa kow midka ku xiga waa aqli ku gaalle waa labo midka saddexaad waa uur ku gaalle saddexdaas ilmo gaalle ah ayaa jirta ayay xubinteennan murtida maanto inan leedahay saddex ilmo gaalle ah ayaa jirta waxaa weeye arag ku gaalle aqli ku gaalle iyo uur ku gaalle haddii yare aan dhex galloon saddexdan furfurno xubinta maanta waxay leedahay arag ku gaalle waa qof markaad muuqiisa kore aragto aad dhihi ruuxu magaal baa lacala sirwaal buumuuhu qabaayo lowga korkiisa u jooga waa nin weyn dhowr buu leeyahay fanaanad yaroo celiilaho ku dheggan buu qabaa dibi waxaad moodi maaragtay qoolisioo xaafadaha jooga wuu iska dhex socdaa oo cawradiisaa muuqato ma oga xitaa intaa lawyah lawyuhu inay cawro yihiin xitaa ma oga feedhahan iyo cududahan iyo waxyaalahan waxaysiinhay qaabka u dhaqmahaya qaab islaami a inayna ahayn ama dhaqan islaami inayna ahayn ma uu oga kaas waxaa la dhahaa arag ku gaalle araggiisi waa arag gaal ah oo kaas isaga waa arag ku gaalle waa kow waa midka labaade waa aqli ku gaalle maantao dhanba wuxuu kaaga sheekaynayaa heer galbeedku tiknolojiyad bay gaadheen gaaladu waxay ku fiican yihiin waxan gaaladu waxay sameeyeen waxan gaaladu waxay soo saareen waxan gaaladu kuma dhahayo weligii qof islaama kama maqlaysid kaas isagaana waa aqli ku gaalle oo aqligiisa unbaa gaalo keli ah wax ka eege eh wax kalaba ma eego kaana waxaa la dhahaa aqli ku gaalle waa midka saddexaade uur ku gaalle isagu maaragtay waa uur ku gaalle caadi oo waa munaafaqi caadiga afar labaatan sac in islaamka minjaha la gooyo oo inaan qof islaamu dhaqaaqin oo in diinta islaamka la xumeeyo oo in aragtida islaamka iyo shacairta islaamka la xumeeyo waxaasoo dhan buu qabaa oo kaas waa munaafaqii caadiga ahaa uuna ka naxaa hadduu maqlo gobollada soomaalidu degtaa barwaaqoobay hadduu maqlo ama gobollada islaamku degaa barwaaqoobeydaas wuu ka naxahaya oo inaan maaragtay inuu hay-adaha u tuugsa tago oo dhaho soomaaliya waa baaba'aysa oo xoogaa lacaga ka soo qaato oo uu inaga korkeenna ku shaxaa tago oo uu dhaho kuwaasaan u gurmanhaya yuu iska rabaa waa uurku gaallo uurku gaal ka yahay kaasna saddexdaas gaalle ayaa jirta xubinta waxayna leedahay waxaa jirta saddex ilmo gaalle ah waxaa jirta saddex ilmo gaalle ah arag ku gaalle aqli ku gaalle iyo uur ku gaalle mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtada maanta waxaa la yidhi waraabe laba raqood islama dhowrto